bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu dhugunsudayaal fiidfayla weliba ha ka dhowaadasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baayi dhabo fiidfayla dhugunsadayaal si kasti isinindheegahaytan idaacadda maqalsha hasindeeraha iyo dhammaantinba qodobada barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo bay dhow dhugunsadayaal sinka dheega doontan onoon hasin gudbii doogna welibaa ku mid ahaa musharaxiinta ishubeeyahaya weliba unan la dagaalamo doone sida unan la dagaalamayaana sida unan la dagaalamaana dagaalamayaasha al-shabaab saasayna weli baray madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareen musharaxiintaasay anglijeeda madaxweynaha barnaamijka siinkahayna dhegaystayaal wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed oo baydhabaha kahirti shirlanku hadalaayo ha aruuriyowka xogaha iyo degmooyinka koonfur galbeed xogtaasay wasaaradda ha bandhigti may ku saabsanayti barnaamijka siinkahayna dhugunsadayaal kulsigii anantartamaayo waldhaci jubbaland doorasho xor oo xalaale mukadhina weliba farmigandaray dowladda dhexe saasayna weli baray senatar musharaxan xaaye aqalka sare maxamed axmed sayid barnaamijka siinkahayna dhugunsadayaal shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ololka gorfay doorashooyinka iyo caabuqa faafa oo covid nneteen omar kaleed ha korugaala celiyey adduunka barnaamijka siinkahayna dhegaystayaal bangiyada weliba lankubaahyantiyo maalgelinka sameeyaan beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga saasayna weli baray madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni qodobadaas iyo qodobadii kalehaniyo koraya barnaamijka siinkahayna barnaamijka muddada ishobadeedka jara weliba sana hay doonee nuur aadan xaaji anoo maxamed calina barnaamijka siinla dareer sii doona kolkoo kaleed iyo dabagalka dhegaystaala ka dhawaada hamiin fayla dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen weliba si kulol un la hadalay shakhsiyaad musharaxiin raadise oo ishubeeyahay laftigareen weliba uu saaray iyo weliba hadalkunka sheegay munaasabad laka dhiirigeliyay ciidamada qalabkooduda ee dowladda oo ku dhiiday xarunta madaxtooyada koonfur galbeed ee baydhabo oo weli taalla shaqooyin badan oo weliba markaasay madaxweynaha tilmaamay in ammaankii isugu doonaan saaslimadda madaxweynaha iyo weliba uu seshay in siyaasiyiinta qaar kumid ah iyo haweerahayaan shakhsiyaadku tirsan ilaalada madaxweynaha islamarkaana ankaan jabahay in dhibaatayo deersii doonaan madaxweynaha ayaa weliba ballan qaaday in ka maamul shay sugu doona ammaanka goob kasta oo doorasho ku dhiyaas oo deegaanada koonfur galbeed ku saabsan
maamulkaada ku kalsoonay doorashaa la galayaa doorashadaas wuxuu ilaahay kaa siiyey waxyaalaha kale ugu yaabka badan aniga saa la socotaan xildhibaan oor jeeraan soo noqday wasiirna waa soo noqday siyaasadan ka shaqeynay dhowr iyo toban sana wasiiraan soo ah muddadan dambe waxaa soo ziyaaday waxa la yidhahaa cadajugleyn fariin baa lagu keenaya waxaa lagu leeyahay nink hebel ah wuxuu yiri ma noqosho meel laba beekada inuu soo gatay saddex beeka inuu soo dhiibay haddii kursigeenu habala geliyey tii dheeraydaa dhacaysa walaa ilaaha yaqaan war yaa qamaynaysaa kuwa oo marka aniga walaan fahmi waayo marka ninka loo soo dhaaranayo yaan fahmi waayo waxaan u maleynayna kuwa dadka eedada ah oo gobolka qof ah oo wax dooranaysa midaa loo qaadanaya oo beeka inta loo garanaya la dhammaynayaa maya maamulkaa loo dhaaranayaa oo hal beeka iyo laba beeka lagu dhamayn karaa maya ilaa hadda waxay fahmi lahay cidda fahmiinta loo soo dayaya loo dhacana mise koonfur dalbeed ma koonfur dalbeed baa la sayaa oo waxaan leeyahay koonfur dalbeed miyaa loo soo dhaaranaya ma fahmi doorasho waa tii dadkana dooranaya la tuugi jiray oo wax la siin jiray oo wax fiican loo sheegi jiray oo doola guri isugu dari jiray laakiin tii la handadayo waa tii shabaabkoo kale haddaad tilaaqaraya tii shaqaalayo dhamminaan waa dooranaysaa waa dhaqanka shabaabkoo kale marka dadka la dooranayo shacabka waxaan u balantaanaya waan ugu balantaanaynaa magaca dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaca dowladda soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sirdoobaleed inaanu cid hal labada dowlada waxgelin karta aysan jirin intaasaan qaadan si aan kitaabkeenahay hal xabo oo nabadgelyo deegaankaana oon gorgorta ka gelin ama aan cid ugu tanaasulayn ama aan cid ugu dhaafayn ma jirto ciddayda taanaa amniga koonfur galbeed iyo amniga doorashadaba gacan badahan ku qabanaynaa cid allaala cidda isku daydo inay dadka qalqal geliso ama beenay u sheegtana walaahi waa ka qabanaynaa cid aan kulminaynana male nin kasta oo muwaadin ah oo reer koonfur galbeed waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan horey baa u sheegnay albaabada alle waa u furan yihiin dadka waa u furan yihiin wadanka nabadu ku joogaya toban saaxaydinuu soconaya gurigii hor u joogaya ciidan uga baahno amnigiisa annagaa ballan qaadayno ninkii mas-uul ah ilaalo iyo wuxuu rabo wuxuu warsanayaa ciidamada booliiska iyo cid kastaba amniga mas-uulka ah ayagaa amnigooda ballan qaadayo hal qof duwaada inta wax ku gaarayo male insha allahu tacaala sida ciidamada ay heerga ugu yihiin magaaladan oo degmada qeybada labaatan iyo toddoba rubood ama saldhig oo boliiska u joogaa jiray magaalada dhexmara gurigan haddaad ka tagto guriga kasoo dhameyn askari boliisaa taagan ciidamada boliiska istanbul ku jira waxa ay sugayaan waa shacabka amnigaas waa amniga shacabkaas waa marka nin kastoo muwaadin ahoo ku soo kordho ama la doorta ama wax doorta ammaankiisa waa ballan qaadna ciddii qalqal gelinaysa iyo shabaabna waa suukaanimid waa ka qabanaynaa insha allah qofka markuu xilka raadinayo miir badanmada wax walbaa ka sii kooda wax aanan kursiga ahayn indha idaga kale aan lahayn ma arkaa wuxuu aaminsan yahay kursiga ma ku dhahayo kursiga kursigaygu ku leey kursigay asaga leeyahay kale kursigaygu waay waa kursigaygu waay haddaad ku dhowaatid waa dhibaato intaas waxaa dheer waxaa ku imaanaya wiilasha brotocoolkii sidii loo hambadayo yaa marka laga qaaday yaa hambadayo nin xildhibaana hambadayo muxuu ku hambadayaa ninbaa ii waramayey brotocoolka ka mid ah nin xildhibaanaa soo wacay waa isu joognaa meeshaa gashaal rabaa ah wax u haleeyey male ninkii maxaa maxaa soo gashay maxaa lagu dhaaranaa madaxweyne daraa dadka aqaabilaysay qof ka mid ahan kuu keenay iyo isku cid yihiin waa ninkaada ugu halaagsan ninkaan wuxuu ugu halaagsan yahay loogu dhaaranaa ninkaanan isku cidda mahayo xildhibaankeyga raadinayo waayaa madaxweynaha u tusays waa mushkilad moogta war waxaan ilaahay baa bixiyey qofna ma laha waa matalaad waaye markii laga tago soomaalinimada iyadoo waxaan ay tahay kuraas soomaaliyeed oo siyaasadda loogu adeegayo waxaa iska leh qowmiyado iyo qabiil baa iska leh nin kasta oo qowmiyaddaas iyo qabiilkaas ka mid ahna wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto isagana la doorto xaq u leeyahay nin kastoo ka mid marka waxay ogaanaysaan dadka siyaasiyiinta oo kursi raadiska saa idiin sheegay miyir badan ma jiro ninka wax uusan ku fikirayn male si uu u helo waxaas darteed markii nidaamka iyo habraaca doorashada aan samaynayn coleysyada jira oogeeda markaan fiirinay yaa waxaan sharci ah ku jiray inay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay bannaanka ka yihiin siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka waxaa saas loo leeyahay ma aha ninka ciidanka ah xildhibaan loo iman karo ee waxaa waaye inuusan saamayn ku yeelanin ninkan gabgablaynhayo oo uusan magacii markii uu wax raadinayo uu la soo bixi jiray oo jaalla qabiil la dhihi jiray uusan oga soo bixin imreo ninay aniga askari dowladeedaan ahay amnigan aad doorashada ku dagaysaan sugaayaa haddeertaana dee qabiilka mada samayn nasiibkaadaa qabtaa maan shacab dadkaada iyo maamulkaada ku kalsoonay doorashaa la galayaa doorashadaas wuxuu ilaahay kaa siiyey
waa tahay dhegaystayaal barnaamijkii weli si toose la dareertan wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya weliba baydhabo hakiirtay sharlan ku hadala ay kordhiyo ka xog aruurinta degmooyinka koonfur galbeed oo dhinaca caafimaadka ee kulankaasi weliba ha u qeyb galay mas-uuliyiinku dareera dowladda iyo mas-uuliyiin kale oo ku dareera ee wasaaradda caafimaadka degmooyinshe tan waliba suurtageliyaase ama edwal edlanka faraxo ini degmooyinka yani dadka shaqaalaha caafimaadka wasaaradda gacmood yahay oo technicalka haygeeg intana naskusheeno yani isoo qoreysadaan wali daatadii iyo wali omel rice informationna iyo isbaradaan xaqiiqatan wal edlanka faraxo yani wali markaas kubacda yani suurtageliyaase ini omel rice tartargeliyaan shaqooyinka iyo wadan shaqooyinkaasoo eh mas-uuliyaddii lanxaayi bulshada يعني ولا سين كفانو اتين ولا اتين وزارة قعموشة ولا بقاركين ونوع يسون ظروف عادك شقيسان مبدأ ونديرنا فضانية جرتي كل سدا أنا تأمين سنة أنت ونديرني داتدي و 2019 سقال دقمين تها كجيدي ريفيو هصوبيا iyo naimail rai 3 regions lan welba daatada wala ku qaldan isku aragay qaabka review lan suubiya isku aragdi qaabka hadda dabagallanka suubyow dhaatada inti saxanta inti kale quality laka fiiriyow na hatana santusni markuun wali wali la fadee lan wel boys in sinkumada degmada markada kanagad hoolun ay naganay baydhooy inka koyna baydhooy ku tabni sameeyna waa taana nagatay saasafay leh oo sideedii shay una barnaamij dhaatada review si adag kasubsadaas 2019 hatta taas kala suubini 2020 in two weeks lama toddobaad ku dib degmo walba wali ku fadaan intay haneen daraan dhaatadii oo review laha ka suubi oo 2020 maanta waxaan aada ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo xiritaanka xafladdan aadka u qiimaha badan waayo waxa laga hadlayo ayaa qiimo u yeela xaflado badan baa la qabsadaa laakiin maanta waxa laga wada hadlayo waxa weeyaan waa data datana qof walba oo xaggaa fadhiyo wuu garanayaa qiimaha ay leedahay haddaynan dhaato jirin waxba lama qaban bay ka dhiganta marka sistemyadii hadda laydiin soo sharxay tababarkan aad ku soo qaadateen waxaan rajaynayaa inaad dhaadhicin doontaan aad si alla ka cabsi ku dheehanna aad bulshada aad mitaysaan aad degmada ama rijinka aad joogtid inaad uga soo bixi doontid hadduu ilaah yidhaahdo runtii qof bini aadana wax ka dhib badan ma jirto oo laga shaqaynaya nafsadiisa saan u marinayo oo la rabo in la badbaadiyo oo noloshiisa mataqaanaay wixii dhanka bini aadamkaga aadan in laga hagaajiyo inay jirin baan u maraynaya marka maadaama uu dadaal badan aada soo marteen haddana muhiimaddu waxaa waaye in aada sii dadaashaan dadaalkii horaan nalii sheegay baan leeyahay in aad sii dadaashaan oo mataqaanaa shaqadiin aad sii laba jibaadhaan waan inaga mahadcelinaynaa in shaqooyinka aad soo qabateen horaan soo qabateen waxaan kaloo mahad celinaynaa wasiirka caafimaadka dadaalka uu waday mar walba uu dabar taagan
yahay disfaction aa looska noqonayaa qof meesha iskaga magacaaban oona ku shaqaynayn camal oo noqonayaa haddii daatada la helana waxay noqonaysaa in yacnii shaqadii iyo xogtii iyo waxa meesha ka socda la ogaado waxa darajooyinkaas oo heerarkaas oo kala duwan loo sameyn waxaa waaye ee, nin walba shaqadii oo meesha ka hayay overload inaynu ku noqoninoo ee, awoodda la daadajiyo ilaa ay degmadii iyo deegaanadii lasii gaarsiiyo ee, madaxda gobolladana ayaga ay soo gaarsiiyaan wasaaraddii caafimaadka wasaaraddii caafimaadkana ayadana ay kala shaqayso hay-adaha baatinashiibka la ah Een, waxaan ku dhiirigelinayaa dhalintan quruxda badan horteeda ka muuqato inay hoolaha hadda lagala hadlayo iyo siminaaradii maalmahanba u socday inay sii laba jibbaaraan ay ka dhabeeyaan yacnii waxa loo igmaday oo ah mas-uuliyadda la saaray
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii weli si toosa inla dareertaan musharax xantarta maay aqalka sanadka baarlamaanka federaalka soomaaliya ee tumi koowaad maxamed axmed sayid yaa weliba is xaqiijay in kursigiisu hantarta maaya ee lakahoogi islamarkaana la dhaciisu is xaqiijiyey doorashadu jir ballaangna weliba ka tilmaamay intiin hayna doorasho balansi ah oo doorasho haldhina laga xaqliha ee ta welibana tilmaamay in arrintaasay ee walakuqabada
marka koowaad waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaana jeclahay inaan idinla wadaago dhammaantiin oon kala caddeeyo dhowr arrimood oo ku saabsan doorashadii si ay u dhacday jubbaland taariikhdu markay ahayd sagaal iyo labaatankii julaay een, waxaa la qabtay wax doorasho u eg oon doorashan ahayn hawa yaraatee maxaa yeelay murashaxiintu sideedda ah oo tartamahayay oo afarta kursi ku tartamahayay waxay ahaayeen murashaxiin feeg ah oo musdawar ah oon dhab ahayn oo la keenay lasii qorsheeyey laga baaraandegay balaankeedii la sameeyey balaankiina la keenay howlka doorashooyinka wax u eg doorasho oo bilaanta kore ruuxa ka fiirinaya oo soomaaligii uu u malaynhayo inay u dhacday si dimuqraadiyad ah si shafaafiyad leh si oo transbarity leh waxaa nasiib darro ahayd oo aad iyo aad wax looga xumaado ahayd inuu wax oo dhan uu ahaa wax oo ma garanhaysaa een, jelid ah wax jelid ah jelidaas oo macnaheedu ay ahayd kursigii anugu aan u tartamahayey waxaa lagu soo kala goostay oo lagu soo dhammeeyey howlka aan la soo gelin markii howlka la soo galayna xildhibaanada gadaal fadhiyey waxaa lagu hayay bastoolado iyo cagajuglayn iyo inayn u foodi karin een, murashax aan ahayn murashaxii markii dambe loogu soo qoray kursigan si oo ah sharci darro ah qodobka kale oo muhiimka ah oon jeclahay inaan soomaali weyn aan la wadaago waxaa weeye een, lama arag adduunka doorasho la tartamahayo oo dadkii tartamahayey la dhaha ma tartami kartaan hal ninna lagala baxo oo la calmado la boqrado kursiga la siiyo oo lagu qoro asaga oo weliba laga codsanhayo inuu keensado cid alla cidda uu doonayo qaar ka mid ah waxay ka baqeen bini'aadan oo dhan waxayna keensadeen darawalkii xildhibaankaas darawalka u ahaa sida oo kale xildhibaanada mid ka mid ah oo kuwii kuraasta lagu qoray ah wuxuu asaguna keensaday seedigis tii anigu aan u tartamahayey waxay ahayd ayadu mid boob cad ah oon geed loogu soo gabannin oo ay ka qayb galeen nabad suguddu ayagoo igu hayay muddo habeenkii doorashada oo u dambeysay saacadihii u dambeeyey ligu hayay muxuu aha castadi muddo saddex saacadooda sida oo kale xildhibaanada waa loo cagajuglaynhayey waa la ma garanhaysaa een, waxaa la isku dayey inay xildhibaanadaasi in ayna marna ay- ayna codaynin oona ii conayn- ii codayn aniga a- aniga oo u codeeyaan muxuu ahaa xildhibaankii kale oo tartamahayay saa darteed waxaan u arkaa in ay tahay doorasho la baalmaray shuruucda dalka iyo shuruucda caalamiga labadaba sida oo kale kursigaasi waa kursi dhisbiyuud ah oo la dhacay oo baadinimo ku maqan aana daba joogin waxaa kale oon jeclahay inaan highlight gareeyo in doorashadu hadday sidan ku socoto ka dhacaysa jubbaland in ay soo wado dhibaatooyin badan ama ha ahaato tan aqalka sare ama ha ahaato midda aqalka hoose oo ayadana la sugahayo la filanhayo inay dhacdo usbuucyadan soo socota marnaba doorasho xor iyo xalaal ah jubbaland kama dhici doonto sababtoo ah dhaqanka iyo maamulka meeshaas ka jira waa mid haba yaraatee aan u aabayeelaynin akhlaaqiyaadka diinta islaamka shuruucda iyo qawaaniinta dalkan u taalla iyo akhlaaqda guud oo bini'aadanimadka laga rabo ruuxa mas-uulka ah inuu kula dhaqmo muwaadiniinta kale si siman cadaaladna ku dhisan tahay saa darteed doorashadani jubbaland ka dhacday waxay noqon doontaa mid imtixaam weyn ee ku ah instituushanada cadaaladda sida guddida khilaafaadka iyo maxkamadda sare labadaas oo kiiskan uu aadi doono waxay noqon doonaan tastigii ugu horreeyey oo la ogaan doono cadaaladeenna dalka cadaaladda dalkeenna inta ay la eg tahay iyo xadka ay ay tahay iyo nooca ay u dhaqmi doonto
waa hagaag dhegaystayaal dhegaysta waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii weliisa toosa la dareertaan shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo shir guddoomiye ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble weliba markanka horeyta warbixin siyaasadaysan oo xaaladda qusayta laku dhegaystay ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha soomaaliya weliba markaas marka hore ku warbiyey xaaladda dhabta ee doorashooyinka iyo shirkii madale qaran usalawaladi iyo sidii lah afjaro lahayd doorashada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo deegaanada qaar ku bilowdeen sida jubbaland iyo koonfur galbeed afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu iyo warbaahinta la hadalay
shirka golaha wasiirada maanta oo uu shir guddoominayey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ugu horreyn ra-iisul wasaare rooble waxaa uu warbixin ka siiyey golaha wasiirada xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka waxaa ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in doorashooyinkii ay dowlad goboleedyada qaar ka bilowdeen kuwa kalena ay toddobaadkan soo afjari doonaan waxa uu sheegay inuu kulan la qaatay habeen hore fogaan araga arrintaasna ay maaragtay ku jeexjeexeen waxaana uu sheegay in dhinaca kale oo dhan ay diyaar u yihiin in sidoo kale toddobaadka soo socda ay soo dhammaystiraan wixii ku saabsan doorashooyinka aqalka sare waxa uu sheegay golaha wadatashiga qaran inay isugu iman doonaan magaalada muqdisho si loo sii ambaqaado howlaha harsan iyo doorashooyinka golaha shacabka iyo wixii kale ee maaragtay horumarah iyo caqabadaha ee ka jiray laga wada tashto ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya sidoo kale waxa uu warbixin ka siiyey golaha arinta ka taagan isfaham waaga ka dhexeeyey siyaasiyiinta somalilan gaar ahaan garabyada ay kala hogaaminayaan gudoomiye cabdi xaashi gudoomiyaha aqalka sare iyo sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed waxa uu sheegay in wakhti badan uu geliyey wakhti badanna isu siiyey uuna doonayay inay xal la yimaadaan arrintaasna runtii waxa uu sheegay in qadarin weyn uu hayo oo rajo weyn uu ka qabay in arrintaas ay dhammaan doonto waxa uu ra-iisul wasaaruhu sheegay hadda maadaama wakhtiga uu sii socdo wax xalana ay iman waayeen in uu go'aansaday in doorashadii horey loo sii dhaqaajiyo guddiguna ay isdoortaan sida ugu dhaqsaha badan ee doorashadiina la gudagalo dhanka kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka warbixiyey kulankii dhowaan uu ku tagay magaalada london halkaasoo uu kula kulmay madaxda dowladda ingiriiska uu ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale shirkii caalamiga ee waxbarashada uu ka qayb galay oo uu runtii tilmaamay in aad uu muhiim u ahaa soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu kula dardaarmay dhammaan dhinacyada oo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu kula dardaarmay wasiirada in ay gacanna ku qabtaan horumarka iyo dadaalada dadka loogu adeegayo dhanka kalena ay gacan ka geystaan difaaca maaragtay dalka iyo dagaalka lagula jira argagixisada iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka sidii gacan ay uga geysan lahaayeen intii karaankooda ah waxaa warbixin laga dhagaystay wasiirka caafimaadka wasiirka xogeenka caafimaadka mudane gurey gurey waxa uu sheegay in laba kaclayn uu sameeyey oo uu aad u soo kacay maalmihii u dambeeyey cudurka coronavirus waxa uu sheegay shan qof inay ku geeriyootay magaalada muqdisho ilaa afar iyo labaatankii saac ugu dambeeyey afar ka mid ay haween ahaayeen qofka kalena uu nin ahaa waxa uu sheegay in ilaa lix iyo afartan qof ama lixdan iyo afar qof oo soomaaliyeed dalka oo dhan laga helay cudurka waxaana uu sheegay inay muhiim tahay dadka soomaaliyeed in lagu wacyigeliyo in ay feejignaan qaataan afka la xirto la kala fogaado isumaatinkana la yareeyo maadaama cudurkii uu soo laba kacleeyey runtii arrintaasna aad ayuu wasiirku maaragtay ugu tirtirsiyey golahana inay gacan ka geystaan waxaa sidoo kale wasiirka waxaa kaloo laga hadlay muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhibaataysan ama dhibaatooyinka ay ku qabsadaan dalalka dibadda ah waxaana wasaaradda arrimaha dibadda wasiirkeeda uu fadhiyey laga codsaday in ay caawiyaan oo ay gacan ka geystaan dabagalna ay ku sameeyaan dadka soomaaliyeed ee dhibaatada ay soo gaarto ugu dambayntiina golahu waxa uu gacantaha ku ansixiyey saddex qodob oo horey maaragtay loo keenay golaha waxaana kale yihiin siyaasadda diiwaangelinta madaniga iyo istatiitikada iyo sidoo kale heshiis iskaashi oo dhallinyarada iyo ciyaaraha oo u dhexayn doona dalalka soomaaliya iyo turki ugu dambayntiina waxaa gacantaag lagu ansixiyey siyaasadda fasaxa dhismaha soomaaliyeed oo hay-adda fasaxa dhismaha soomaaliyeed
barnaamijkii dhegaystayaal weliila dareertan ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xoqeyaha guud ee qaramada midoobay iyo weliba booqasho kaseeta ee magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug wafdag weliba diyaar deegaanka dhuusmareeb ha ka dhowaayo mas-uuliin ku tirsan maamulkaas madaxweyne qoorqoor iyo xarunta madaxtooyada kulakulmi oo ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay soomaaliya intaasay kureed kulanka madaxa dhammaday weliba warbaahinta la hadalay madaxweyne qoorqoor usoona ku warbiyey ujeedka kulankaas iyo wala ay wada hadleen
waxaa maantay booqasho ku yimid galmudug wafdi ay hogaaminayso miss anita oo ah qofka labaad ugu sarreeya xafiiska u n-ka iyo wafdi ay hogaaminayso aada iyo aada usoo dhaweyneynaa oona mahad celinaynaa booqashada muhiimka ah ee ahmiyadda leh ku soo gaareen ama ku yimaadeen galmudug mahad celin kadib waxaan ka wada hadalnay arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka guud ahaan soomaaliya gaar ahaan galmudug iyo dardargelinteeda sidoo kale waxaan ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo galmudug dagaalka ay kula jirto argagixisada iyo guulaha laga gaaray runtii waxay ahayd fursad weyn oo muhiim ah iyo shir aada muhiim u ah iyo wakti ku habboon arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha amniga iyo guud ahaan horumarka iyo howlaha ka socda galmudug inaan ka wada hadalno runtii aada iyo aad sidaa la wada og yahay muddooyinkii ugu dambeeyey oo muddo bil iyo dheeraad ah iyadoo dagaalku markii horeba joogto ahaa argagixisada lagula jiro waxaa socday dagaal looga soo horjeedo lagula dagaalamayey argagixisada al-shabaab oo guulaha weyn laga gaaray guud ahaan dagaalkaas laga wada qayb galo soomaaliya iyo saaxiibada beesha caalamkaba sidoo kale waxaan ku baaqaynaa in la gargaaro dadka ay dhibaatada u geysteen argagixisada oo ay ku dhibaateeyeen deegaanadoodii amnigoodii iyo noloshoodii iyo guud ahaan sidii ay u noolaayeen ay geliyeen qalqalka iyo qaribaadda geliyeen iyagoo ceelashii biyaha iyo ca- maaragtay shi- marinadii ay u marayeen saahid u maraysa intaba hore u dhibaateeyey hana miino iyo dhibaato geliyey eh, hana qaribay oo dhibaato u geystay dadkaas in eh, loo gurmado la gacan qabto la caawiyo iyo in la iska kaashado la dagaalanka argagixisada guulaha la gaarayna laga soo wada qayb galo iyadoo dagaalku socdo aynan u istaagayn ciidamada geesiyaasha ah ee ee qalabka sida qaybahooda kala duwan aynan marna insha allah gadaal soo egayn iyo shacabka guud ahaan reer galmudug oo gacmaas haysta oo runtii galay ee, la galay dagaal aan loo kala harin argixisada Een, waayan runtii guud ahaan shacab iyo ciidan baa ku bogaadinaya reer galmudug sida ay u tuseen ama u soo bandhigeen een, wacdaraha iyo iyo geesinimada ay u geysteen cadowga waxaan leeyahay halkaa kasii wada horay u socda meel kastoo la joogo waxaan rabaa inaan- inaan ku gabagabeeyo guud ahaan arrimihi aan ka wada hadalnay inaan isku afgarannay si wanaagsan habsamiya arrimaha doorashooyinkana dardargelintooda iyo taabagelintooda iyo in hore loo socdo si ay soomaaliya dowlad loo dhiso doorasho loo galo aad iyo aad aad umahadsan tahay mar labaad waan soo dhaweynaynaa wafdiga iyo
weli dhegeystayaal barnaamijkii la dareertan madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland saciid cabdilaahi dhani weliba uu sadaha furay shirka madale bangiyada islaamiga oo muddo lama maalmooda ka daraaray garowe madaxweynaha ayaa weliba is xaqiijay in puntland bangiyada aan baahan inti maalgelin ka sameeyaan beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga
waxaan ogahay ganacsiga puntland iyo kan soomaaliyaba sod- wuxuu ku barbaaray oo ku dhashay iyadoo burbur jiro waxaana keentay badanaa ganacsiyada hana- hana qaaday markii burburku dhacay waxyaabaha ugu weyn oo shirkadaha hana qaaday oo xawaaladaha bayskooda ahaa ay ku dhisnaayeenna waxay trust in la aamino oo kan wax u dhiibanayay inuu qofkii uu dhiibay uu u geynayo ammaanadaas waxay keentay xadka inay ka bixiso in iyaga mooyaane cid kale iyaguna ayna aaminin ilaa ay hubiyaan muddo dheer hadday saa ku jiraan iyadana waxaa ay iloo waayaan dowrka dowladnimo ee saacidaadda horumarka ay rabaan inay gaaraan markay halkaa taa ka baxdana waxaa aada u bata isku dhaca ka yimaada siday adduunka ula macaamili lahaayeen siduu hadda uu sheegay compliance adduunka si ula macaamileen sidii lacagihii loo diri lahaa sidii lacagaha loo soo diri lahaa sidii adduunka iyo tijaaradu awal qof meel jooga oo gurigaaga kugu keeno aad taqaanid adna aad siisidii ahaan jirtay laakiin hadda waxaa la rabaa lacago fara badan oo elsi ah inaa furtaan oo alaab lagu soo gato oo wadamo kala duwan loo diro iyo dalal qof xawaaladaba uusan joogin in waxaa la rabaa bangi lagu diro marka shaqo sahlan ma aha shaqo een, bangi gaara uu qaban karana ma aha marka waxaan u baahannahay in si fiican loo wada shaqeeyo private sectorka iyo publica oo dowladda ah waxaan rajaynaynaa bangiga puntland inuu dowrkaas hadda aad buu ugu diyaarsan yahay shaqo badan buu wadaa waxaan rajaynaynaa dowrkaas oo ah een, ee, regulationka iyo monitoring policyga inuu aad qeybtiisa u qaato sidoo kalena uu qeyb ka qaato sidii bangiyadu ay u kubci lahaayeen Eh, dabcan bangiyada mustaqbalka aan ka rabno waxaa la rabaa inay branchiyada bangiyadu ay leeyihiin ay bataan oo ay puntland ku wada faafaan in serviceka ay u baahan yihiin dadka ama shaqada ay u baahan yihiin u fuliyaan waan hubaa haddaba wax badan baa laga sharxi doonaayo dhaqaalaha dalka wax badan bay ka bedeshay way la macaamilaan kastamar badan bay leeyihiin Een, deyman bay bixiyaan ganacsi bay furaan ee, shaqooyinkooda iyagaa sharaxi doona waana xaqiiq inay caqabado ka hor yimaadeen ama iyagu mararka qaarkood caqabado abuuraan iyagoo isleh u hagaajiya labadaasba waxay ku xalismi karaan doodaha noocan oo kaleeto ah inay isu yimaadaan dadkii shaqadaa hayay oo doodooda la dhegaysto dadkii loo hayayna doodooda la dhagaysto oo ay gar naqsadaan oo waxyaabaha danta ku jirta maadaama aan la kala maarmayn oo bangigiina uu udubdhexaad u yahay horumarka dalka dal iyo dad haddaysan jirinna isagana inuu wax horumariyay ku adkaanayso marka mar walba in laysu soo dhowaado oo dooduhu bataan aad bay muhiim u tahay mustaqbalka haddii aan rabno meesha aan joogno inaan ka ruqaansanno oo meelo ka qurux badan inaan tagno dabcan mashaariicdii shalay la maalgelinayay iyo mashaariicda sha- maanta la rabo in la maalgeliyo way kala xajmi badan tahay way kala kabitaan badan tahay bangiyada naftirkooda waxaa haysta caqabado dad baa waxay rabaan inay u maalgashtaan sida shirkadaha caadiga ah oo faa'iido raba inay ka sugaan badan oo maskaxda dadka soomaalida ah ku jirta oo iyadana dhib kale ah iyada naftirkeeda xal in loo helay u baahan tahay an waxay la tahay eh, bangiyada waxaan u soo jeedin lahaa habkan hadda ay u socdaan oo shirkadihii xawaaladaha oo mid walba bangi u is- isu bedelayso midba meel gaar istaagaysa inaysan dalkeenna horumarka la rabo iyo maalgelinta ay rabto horumarka soomaaliya inaysan qayb ka qaadan karin inay iyagu isku biiraan oo bangi adduunku wax waa la isku darsadaayo waagii layskhiyaameyn waa lays aamin horta waa laga baxo adduunku waa transparency shuruuc baa kala hagta een, dowladnimadaa xoogaysanaysa qof walba wixiisa waa adduunku meeshaas saasadahaa laga daawada kororka iyo iyo hoosu dhaca dhaca marka waxaan qabaa in margin la sameeyo waa qodob qodobka ugu muhiimsan oo kaleetana waxa weeye kambaniyo waaweyn adduunka ka jira iyo kambani iyo bangiyada halka jooga inay margin gareebaan si ay ugu sahlanaato eh, transferka lacagaha iyo meelaha ay wax u diraayaan oo qoqobka iyo aragtiyada qof walba eh, intii istiqaani ah in laga baxo waan ogahay bangi kasta waa in istiqaanay weliba caqabado badan baa soo mara waagii xawaaladaha hayeen maadaama trust ay ku dhisnaayeen oo midba lacag la goosan jiro hadba kuwaa kala gogo-ay oo sida ay ku samaysmeen waa naqaanaa bangiyadeen iyo xawaaladaheenna oo intii eh, siday rabta ha isugu dhowaatee eh, eh, luqunta isla gasho unbaa maanta wada joogta saasna oo ilama- ilama aha developmentiga ay puntland rabto inaad ka bixi kartaan maxaa yeelay waxaan rabnaa energy sectorka in la maalgeliyo waxaan rabnaa infrastructureka in la maalgeliyo waxaan rabnaa mashaariic waaweyn oo boqolaal milyan oo dollar ku baxays in la maalgeliyo lacaga dhitaysi ah oo dadka dhigteen ama investors yaryar oo soo oo soomaali ay dhigteen dee kuma dabooli kartaan productyada qardi xasana iyo waxaasi waa bixbixin kartaan aan u malaynayayo dad yaryar oo gaari loo gado iyo mid yar oo maaragtay eh, xoogaa badeecada la siiyo si idinkana aa u kabargaraysaan pro- profitkiina waxaa saaraysaan margin badan marka taas naftirkeeda ganacsigii iyo dhaqaalihii la filayay ma ma horumarinayso marka waxaan rabnaa caqli caqligaa ka duwan maxaa yeelay dadka soomaaliyeed baahidii oo dhan way qabaan tii guryahay qabaan tii gaadiidkay qabaan tii waxbarashaday qabaan tii noloshay qabaan tii horumarkay qabaan adduunkana bangiyadaa waxaas ee- ee ee kabargareeya marka ee, aqoontii waa haysaan oo sida halka ka muuqata ama ku taalay brosujerka dad badan oo aqoon ula a- a- hadli doona ee, habka bangiyada loo ee, maaragtay maamulo iyo waxa ay qabtaan khibradiina waa haysaanoo dee waxaa mashaakila dadkii la macaamilayay ee, ee, activity-ga yoomiga ah baa- baa halka fadhiya haddii madaxda bangiyada maamulaysa ay sidii hore ku jirto oo wax ilaaliya ahayd yaa ammaano leh sidii la isku xulan jiray oo aqoon iyo aanan la keenin oo hadda waaba la kala sooci karaa kan aqoonta le lacagba ma arkaayo lacagta kan hayana mid kalaa ag joogi kara waxay badan oo la samayn karaa jiro oo eh, adduunku bangi nin iska socdaa inti warqad u kaysto uu- uu- uu shaqo geeyaa soo ma oo wuxuu ka dhigtaa managerka bangiga oo dhan oo waddan kale ka yimid oo waddankiisa ahayn oo hadduu fasax aada meel u raacaa aan la garanayn haddana wax isqaa muxuu markuu tagna shandadiisa unbuu qaadan ilaan furayaasha iyo waxa meesha yaalla iskalama tegi kareen marka waxay la tahay caqliga inaan inaan bedelno inaan u baahanna haddaan rabno inaan horumar muuqdo oo la taaban kara inaan gaarno
waa hagaag dhegaystayaal weliba guud ahaan tahay gabagabeene barnaamijkii dabagalka wararka iyo wareysyada raadiyo baydhabo intan ku kulmaano barnaamijkan lamid eh amaan allah